alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى allahu عlى nabiyina muxamedi wعlى alihi wصaxbih wslama tasliima kasiira qaala alimaam ibnu baط raximah اllah wadawaamu اlkhushuuci wa min asunati sunnadi waxaa ka mida dawaamu اlkhushuuci khushuucda joogtanimadeeda inuu salaada dhexdeeda si joogtaa u khushuuco ilaahay baa subxaana wa tacaala ku ammaanay muuminiinta alkhushuucu fi الsalaaة waladiina hum fii salaatihim khaashicuun sida saxdaana khushuucdu waa waajib salaada dhexdeeda waxaana u daliila inay waajib tahay ilaahay subxaana wa tacaala khushuuc la-aanta uu ku dhaleeceeyey cidda sifa amaba se tilmaanay u tahay wa inahaa lakabiiratun ila cala alkhaashiciin bu uhi ilaahay subxana wa tacaala se uu leeyay sheikhu lislaam ibnu taymiya taasi waxay daliil u tahay khushuucdu inay waajib tahay salaada dhexdeeda lianna allaha dama gayra alkhaashiciin oo ilaahay wuxuu dhaleeceeyey kuwa aan khushuucin salaada dhexdeeda ilaahayna subxaana wa tacaala addoomaha kuma dhaleeceeyo ka tegis arrin ay ka tegeen ilaa idaa kaana waajiban arrinkaasi inuu waajib yahay mooyaane khushuucdana waxa ay ku fasiraan culimadu sida zuhri oo kale wuxu uhi waa sukuunu lmari fii salaatih waa qofku salaadiisa dhexdeeda inuu xasilo wakadalika waxaa ka mida khushuucdii xaqiiqadeeda altafakuru fi ma yaquul altafakuru waltadaburu fi ma yaquulu wayafcal inuu ka fikiro oo u fiirsado macnaha waxa uu sameynayo iyo waxa uu odhanayo hadday tahay qur-aan iyo hadday tahay adkaar iyo hadday tahay afcaasha uu sameynayo salaada dhexdeeda waxaana khushuucda markaa anfinaya oo meesha ka saaraya inuu ku mashquulo qalbigiisu ama jawaarixiisu xubnihiisu ay ku mashquulaan amran laysa aw fii amrin laysa min asalaa arrin aan salaada aan ka mid ahayn wanadaru baa ka mida suniya eegis ilaa mowdici sujuudi sujuudda meesheeda la eego oo aayadda ilaahay subxaana wa tacaala khushuucda uu ku sheegay qad aflaxa almuuminuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ayay salafku ka fahmeen inuu indhaha soo laabo meelaha aanu daadaawan oo uu eego halka uu ku sujuudayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam halka uu ku sujuudayay ayuu eegi jiray xaajo awgeed baa qofka musalligee tukanaya u eegi karaa hortiisa irtifaadka oo hareeraha inuu eegaano sax maa haddaanay xaaji keenin wa wadculyamiini baa ka mida sunnihii gacanta midig in la dhigo cala shimaali gacanta bidix dusheeda taxta surati xundhurta hoosteeda iyadoo la dhigayo ka ficil cali bn abi aalibin radia allahu canhu cali bin abi aalib siduu yeelay oo kale wa amrihi ay lificli cali bin abi aalib kaafka waa litacliil cali bin abi aalib samaynta arrintaa uu sameeyey awgeed wa amrihi iyo faritaanka uu faray cali bidaalika arrinkaa marka cali bin abi aalib radia allahu canhu waxaa ka soo aroortay inuu yihi min asunati wadcu lkafi cala alkafi fi salaati taxta sura sunnada waxaa ka mida labada kaf in la isduldhigo salaada dhexdeeda xundhurta hoosteedana la dhigo imaam abu daawuud iyo baa wariyey waana daciif aharkaasi oo ayma badan ayaa daciifiyo uu ka mid yahay albayhaqi wa kadalika bnu lqaطaan inuu sidaas sameeyey lafteeduna cali waa ka soo aroortay iyada lafteeduna waa daciif inuu cali sidaasi uu sameeyey masaladuna waa masalo khilaaf uu ku jiro labada gacmood in la isduldhigayo adiladu waa ku caddahay nabiga calayhi salaatu wasalaam sheegay umirnaa an nadaca aymaanana calaa shamaa'ilina fi salaa laakiin halka la dhigaya waa masale khilaafiya khilaafkeeduna waa qadiim oo salafka ayuu xataa ka dhexeeyey sida saxdiina waxaad moodaa wallahu aclam daliil saxiixa oo caddaynaya halka la dhigayo inaanu jirin walihaada alamru fi dalika waasicun ama ha dhigo xundhurta dusheeda ama hoosteeda ha dhigo ama halka ka sarraysaba ha dhigo aimada saasi ku tagtayna waxaa ka mid ah alimaamu axmed raximah llahu tacaala inuu arrinku waasicuu yahay ibnulmundirna wuxuu uhi waqaala qaa'ilu laysa fi lmakani aladi yadacu calayhi lyadda khabaru yahbutu can اnabiy fain shaءa wadachu ma taxta surati wain shaءa fowqaha buu yihi wakadalika alimaamu tirmidi raximah اllah khilaafka markuu sheego wuxu kulu dalika waasicun cindahum buu odhanaya cinda alculamaa culimada saa ku tagtayna waxaa ka mida sheekhuna abu cabdiraxmaan muqbil haadi lwaadici raximah llah waxaana jirta risaaladuu qoray axad likhwa oo masaladanuu ka qoray sheekhuna muqadimo uu ugu sameeyey muqadimadana saasi uu ku rajaxayo annahu lam yasix shayءu fi wadci alyadayni fi salaati fowqa surati aw taxta sura iyo arrinku inuu yahay waasic arrinku inuu iska ballaadhay haddii xundhurda dusheeda la dhigiyo haddii hoosteeda la dhigaba waljahru biaamiinayu min asunati sunadi waxaa ka mid ah aljahru in lala jahro biaamiina aamin cinda qowli limaam imaamka qowlkiisa agtiisa u dhaa waladaaliin wamadu sawti iyo sawdkii in lagu jiido bihaa aamiinta in sawdka lagu jiido oo nabigu calayhi salaatu wasalaam aamiin waa odhan jiray sawdkana waa ku jiidi jiray sida waa'il ibnu xujr radi allahu canhu uu ka wariyey marka taasi waxay tusinaysaa inay sunno tahay in kor loo qaado sawdkana lagu jiido imaamu axmedna wuxuu yihi ijhar biha fa inaha sunnatu dahabat min annaas la jaharo aamiinta kor u qaad waa sunno dadka dhexdooda laga waayay maanta markaa sunnaha si aada u noolayso imaamka iyo maamuumku labaduna way la jaarayaan waxaana aamiinta uu odhanayaa maamuumku si hadalka ibnu bataba ka dhex muuqata marka imaamku uu dhammeeyo waladaaliin marka aamiinta imaamka iyo aamiinta maamuumku waa inay mar wada dhacaan waxaana taa u daliila qowlu nabiy calayhi salaatu wasalaam uu yihi faida qaala alimaamu waladaaliin faquluu aamiin waladaaliin marka uu yidhaahdo imaamku aamiin dhaha macnaa waladaaliinta markuu dhammeeyo ee ay ka soo wada baxdo marka macnaheedu waxa weeyaan aamiinta imaamka iyo aamiinta maamuumku way iswaafaqayan waana saa halkan uu ku sheegay waljahru biaamiina cinda qowli اlimaam waladaaliin waxaana masaladan oo kale halkan ay ugu xusaan ahlu ra'yiga ayaan sidan qabin oo sunnada masalada ku soo aroortay khilaafay walihaada masaladan ay muujiyaan ahlulxadiidku wa kahratu dikri اllahi caza wajala ee wa min asunati suni waxaa ka mid ah kahratu dikri اllahi caza wajala ilaahay dikrigiisa in la badyo alikthaaru min dikri اllah wa dikru اlcilmi iyo cilmigii sheegistiisa fi lmasjid masaajidka dhexdiisa lagu badiyo dikriga ilaahay iyo cilmiga sheegistiisaba waayo masaajidka arrimihii loo dhisay weeyaan taas rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi inamaa buniyat hadi lmasaajid lidikri اllah waliqira'ati اlqur'an lisalaati walidikri اllahi waliqira'ati اlqur'an saa muslim ku sugan waxaa loo dhisay masaajidadan salaada iyo xuska ilaahay iyo qur-aanka in lagu aqriyo qur-aankuna waa asalkii culuumta oo dhan ilaahayna qur-aanka wuxuu ku sheegay ama uu ku ammaanay rag masaajidada ilaahay ku xusaaya wa min acdami dikri اllahi tabaaraka wa tacaala dikru اlcilm wa mudaarasatuhu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuhu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal rijaalu la tulihim tijaaraة walaa baycu can dikri اllah وإqاam الصلاة وإitaaء الزakاة wa tarku اlkhawdi baa sunihii ka mida dhexgalkii hadalka iyo sheekada la dhexgelaya in laga tago iyo walfuduuli hadalkii inta loo baahaya dheeraadka ka ahaa dhexgalka la dhexgelaya in laga tago wa xadiiثi dunya iyo addunyo warka ku saabsan fiihi masaajidka dhexdiisa laga tago fa ina dalika maxaa yeelay arrinkaasi in hadal iyo sheeko la dhex galo masaajidka dhexdiisa ama hadal adduunyo ku saabsani makruuhun weeye waa mid makruuha waqad ru'yat waa la wariyey fiihi arrinkaa dhexdiisa axaadiidu baa la wariyey khaliidatun adag oo sacba biطuruqin ay biasaaniida baa lagu wariyey jiyaadin wanaagsan oo sixaaxin ah wa rijaalin ay warawaaha waxa wariyey rijaalun rag hiqaatun ah minhaa waxaa ka mid ah axaadiidta dhaleecaynaysa arrinkaa maa rawaahu cabdullaahi bnu mascuudi can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam anahu qaal yakunu ay yuujadu waxaa la helayaa fi akhiri zamaan qowmu rag yajlisuuna fadhiisanaya fi lmasaajid imaamuhum hogaamiyahoodu uu yahay addunyaa imaamuhum hogaamiyahoodu addunyaa weyi laa tujaalisuuhum hala fadhiisanina falaysa lilaahi ilaahay uma sugnaan fiihim iyaga uguma sugnaan xaajatu wax arrin iyo baahi ah macanaa ilaahay laysa lahum qadrun cinda allahi tabaaraka wa tacaala ilaahay agtiisa kuwaasi qadar kuma laha xadiidku waa xadiid daciifa weeye laakiin axaadiid saxiixa ku macno dhow ayaa jirta wykunu fi akhiri zamaan qowm yajlisuuna fi masaajidi xilaqan imaamuhum اdunya falaa yubaaliihum اllahu baalah wa minhaa waxaa ka mida maara wuxuu wariyey cabd llahi bni camri anahu qaal laa taquumu saaca wa minhaa waxaa ka mida maara wuxuu wariyey cabdullaahi bni camrin annahu qaala inuu hi laa taquumu saacatu qiyaamuhu dhici maayo xataa yajlisa annaasu ilaa dadku ay fadhiistaan fi lmasaajidi laysa iyadoo aanu ahayn fiihim dhexdooda mu'minun mid muumin oo iimaankiisu macnaa dhammaystiran yahay oo asalkii iimaanka dee ka anfin maayo waxaa masaajidada fadhiya oo dhami waa gaala maaha macnaheedu macnuu waxa weeye kamaaluliimaani alwaajib baa ka maqan iimaankii ku waajibay baan u dhammaystirnayn xadiiduhum warkoodu fi dunyaa arrimaha adduunyadu ku saabsan yahay cabdullaahi ibni camr ibn caasna hadalkani waa ka ansaxay ibnu abi shaybiya baa wariyay oo isnaadu saxiix wa minhaa waxaa ka mid a maa qaalahu wuxuu yidhi alxasanu alxasanu اlbasri sayaأtii calى اnnaas dadka waxaa soo mari doona zamaan اlwaqt yajlisuuna ay fadhiisanayaan fi lmasaajidi xilaqan xilaqan xalqad xalqad ay u fadhiisanayaan ay wahum xilaqan xilaqan xadiiثuhum اdunyaa warkoodu isagoo adduunyada ku saabsan laa tujaalisuhum hala fadhiisanina faina allaha caza wajala qad tarakahum min yadihi aharkan markaa dee arrimo haybiyaada buu ku saabsan yahay xasanulbasrina waa laga soo wariyey sanadkiisana majaahil baa ku jirta wakadalika iskhilaaf markaa waa daciif fa haadaa kaasi ama kani kulluhu dhammaantii min xadiidi dunyaa adduunyada warkeeda weeye iyo wa ahlihaa ee adduunyada ehelkeeda warkoodii fi lmasaajid masaajidda dhexdeeda ay ku hayaan marka waa shay madmuuma weeye oo shareecadu ay diiday waxaa ka mid ah in masaajidada markaa lala yimaado culuumta maadiga ah ingiriisi iyo saynis iyo waxyaabahaas si lagu akhristo xadiidu dunyaadaas ayay soo gelaysaa wixii loo dhisayna kuma jirto waalbaycu washiraau biاljadali wاlkhusuumati waإnshaadi الdawaali waإnshaadi shicri algazli warafci الsawti wasali الsuyuufi wakahrati اlagط wadukuuli الsibyaani wالnisaءi wاlmajaaniin wاljunub wاlirtifaaqi bاlmasjidi waاtikhadihi liلصanca wاtijaarati kalxaanuuti makruuhun kuluhu halkaasuu markaa khabarkii riday makruuhun kulluhu dhammaantii waa makruuh wuxuu uhi marka walbaycu iibintii iyo washiraau iibsashadii biljidaali ay maca aljidaali iyadoo muran uu la socdo iyo walkhusuumati dood wa inshaadu dawaali xoolihii lumaya boohintooda wa inshaadu shicri gabaygii tirintiisa alghazali gabaygii markaa ku saabsanaa arrimaha dumarka wa rafcu sawti dhawaaqi in kor loo qaado wa sallu suyuufi seefihi galka in laga saaro wa kathratu laqati buuqii badnaantiisa wa dukhuulu sibyaani caruurtii gelitaankooda iyo wanisaa'i dumarkii iyo walmajaaniin iyo kuwa walwaalan gelistooda masaajidka ay soo galaan iyo waljunubi wa dukhuululjunubi kii junubka masaajidka inuu soo galo walirtifaaqu danaysi bilmasjid masaajidkii lagu danaysto dadku danahooda gaarka ay ku qabsadaan itikaaduhu iyo yeelashada laga yeesho masaajidkii lisanca loo yeesho farsamooyin oo lagu dhex shaqaysto dee oo najaaradiiyo dee laga dhex furto dawaarlayaal iyo a ama dee kaba toloba masaajidka uu ka dhex furto ama xadaada watijaarati ay waitikaaduhu litijaarati masaajidkii ganacsi in loo yeesho kalxaanuuti wadalika kalxaanuuti waa sida in dukaan laga dhigtoo kale makruuh weeye sharcan kulluhu dhammaantii marka karaahadana karaahatu taxriim buu uga jeedaa karaahatu tansiih ugama jeedo waxaana taa tusinaya hadalkan dambe wuxu uhi walfaacilu ka sameeye lahu arrinka aathimun mid dembaabe weeye linahyi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay diidmadiisa awgeed yacni can dalika arrinkaa uu nahiyey wa taqliidi iyo adkeyntiisa awgeed calaa faacilihi qofka arrinkaa sameeya uu ku adkeeyo dee uu rasuulku u sheegay ciqaab daran marka arrimo badan buu israaciyey mualifku qadiyadda ku saabsan iibka masaajidka wax lagu iibiyo ama lagu iibsado rasuulku si cad buu ayuu u nahiyey calayhi salaatu wasalaam bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray qofka masaajidka wax ku iibiya ama ku iibsanaya in la habaaro aman ra-aytumuuhu yabiicu aw yabtaacu fi lmasjid faquluu lahu la arbaxa allahu tijaaratak sida muslim saxiixiisa uu ku wariyey waxaa kaloo camr ibnu shacayb uu wariyey can abi can jaddi ana rasuula allahi naha can ishiraa'i walbeyci fi lmasjid wa an tunshada fiihi daalla in masaajidka wax lagu iibiyo ama lagu iibsado iyo in baadida laga yaboohiyo waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu habaaray qofka baadi masaajidka dhexdiisa ka yabooya man samica rajula yanshudu daalata fi lmasjid falyaqul laa raddaha allahu calayka faina almasaajida lam tubna lihada rawahu muslim xadiidka muslim wariyey waa kan xadiidka hore tirmidi baa wariyay idaa ra'aytum rajula yabiicu yashtari fi lmasjid faquluu laa arbaxa allahu tijaaratak marka wixii lumeen lagama yaboohin karo ka doondoonaya iyo mid inuu helay sheegaya toona kama yaboohin karaan aw yunshada fiihi shicrun rasuulku wuxuu diiday in gabay laga tiriyo masaajidka gabay oo dhanna ma aha waa gabayada qaarkood sida uu leeyay ibnu khusayme raximah اllah annabiya abaaxa lixasan ibni thaabit an yahjuwa almushrikiina fi lmasjid nebigu wuxuu u baneeyey xasan ibnu thaabit in masaajidka dhexdiisa uu ka weeraro mushrikiinta gabay uu ku weeraro uhjuhum wamacaka ruuxu اlqudus saasuu uhi rasuulku wadacaa lahu an yuؤyada biruuxi اlqudus maadaama mujiiba can الnabiyi salى اllahu alيه wasalam se bukhaari uu wariyey markii cumar ibnu khadaab uu ku inkiray xasaanna waa tii xasaan uu isku difaacay o uhi kuntu anshudu wa fiihi man huwa khayru minka gabayga masaajidka waan ka tirin jiray iyadoo uu dhex joogo mid kaa khayr badan nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayuu ujeedaa markaa gabayga la diidayaa waa gabayga masaajidka buuqa ka abuuraya ee dadkii cibaadaysanayay min musallin wa qaari'in wa daakirin mashquulinaya tashwiish ku furaaya wa kadalika gabayga ku saabsan arrimaha adduunye oo hadalkii caadiga arrimaha adduunye ku saabsanaaba waad maqashay waxaa laga yidhi gabayguna waa la mid wa shicru waa kalkalaam faxasanuhu xasan wa qabiixuhu qabiix wa kadalika wixii ku saabsan dumarka iyo haasaawaha iyo waana ka uu sida gaarka u sheegay wainshaadu shicri ee hazalka ku saabsan alhazal almutacaliq bilhazal wamaa yatacalaqu biاnnisa wa rafcu sawt masaajidka dhexdiisa in laga dhawaaqana wa rafcu sawt arrimaha xaaraantaa bay ka mid tahay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi wiyaakum iyaakum wahayshaati اlaswaaq waxaan idinka digayaa buuqa suuq oo kale manaa masaajidka inaad ka samaysaan wiyaakum wahayshaati اlaswaaq hayshaat laswaaqna waa irtifaacu اlaswaat wاllaqad aan masaajidka dhexdiisii laga buuqo dadka dhawaaqooda uu kor u kaco waana de waxyaabaha loo diiday inshaadu daalla axaadiida inshaadu daalla baadida iyo booyinteeda diideysaana masalada lafteeda daliil bay u tahay rafcu sawt baa ka dhalanaya waxaa laga soo reebayaa uun wixii ku saabsan khudbad iyo mawaacid iyo cilmi dadka la maqashiinaayo kaana nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam idaa khaطba اshtada غadabhu wacalى sawthu nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu khudbadaynayo mid aada u cadhaysan oo kale ayuu u muuqan jiray wa calaa sawtuhu bay dhahan saxaabada wa sallu suyuuf in seefta galka laga saaro marka masaajidka la dhex maraayo iyadana lama ogolo makruux xaaraana weeyaan buuri sa jaabir bn cabd llahi wariyey mara rajulu fi lmasjid wamacahu sihaam faqala lahu rasuul amsik binisaaliha rawahu lbukhaari wa muslim nin baa masaajidka soo maray ninkaasoo sita leebab rasuulku wuxuu yihi afkooda qabo maanaa si aanad qof muslima ugu dhaawicin amsik binisaaliha waxaa kaloo rasuulku uhi falyakhud calaa nisaaliha laa yacqir bikafihi muslima yuu muslim ku dhaawicine waran iyo seef iyo leeb iyo wax kastoo af loo wax jari kara qofkii masaajidka la soo maraa afkiisa waa inuu qabto kahratu laqadna waa tii aynu hore u sheegnay oo hayshaat laswaaqi rasuulku uu diiday weeye buuqii suuqa in masaajidka lala yimaado wa dukhuulu sibyaan wاnisa axaadiidta markaa diideysa dumarka iyo caruurtu masaajidada inay soo galaan waa axaadiid daciifa weeye ilmaha yar laakiin aan garanahayn aadaabta masaajidka ee weli aan garaadsan kelidii lagu soo dayn maayo laakiin isagoo yar waalidka waa keeni karaa oo rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam umaama bintu abilcaas oo ahayd bintu zaynab ibnati rasuuli illaah masaajidka waa keenay rasuulku calayh isalaatu wasalaam wa kadalika almajaaniin dadka waalwaalan iyagana masaajida waa laga celinaya liannahum ma garanayaan xaqa masaajidka iyo xurmadiisa yaani ansixin axaadiida ku soo aroortay janibuu masaajidakum siya sibyaanakum majaaniinakum laakiin siyaanata lilmasjid baa looga celinaya gaaraan hadduu yahay dee qofka waalani qof aan nadiif ahayn oo najaasaadka aan iska duwahayn ama buuqaya dee masaajidka dhexdiisii ama rawaaix kariha ay ka soo baxayaan kaan waalayn baa masaajidka laga saaraya rawaaix kariha ay ka soo uraan waqtigii nebiga waa la jiidi jiray inta lugaha la qabto ilaa baqiic la geeya ninka tooni waxaas ay ka soo uraan wakadalika hadduu dee dadkii laynayo qofka waalanay oo uu dhibaateynayo masaajidka waa laga celinaya dumarkase masaajidka laga celin maayo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tamnacuu ima allahi masaajid allah addoomaha ilaahay dumarkaa masaajida ilaahay u diidina bukhaari muslim walyakrujna tafilaat iyagoon udug ismarin ama aan shidanna ha baxaan bukhaari muslim baa xadiidka wariyay laakiin sida afdalkii waxa weeye inay salaadaha guryahooda ku tukadaan wa buyuutuhuna khayru lahuna buri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam marka laga reebo salaatu lciid oo iyadaa la amrayo inay baxaan saa ku sugan xadiid ummi catiya aladii rawaahu lbukhaari wa muslim haddii markaa fitno looga baqdana masaajidka waa laga celinaya imaamu axmed wuxuu yihi akrahu khuruujahuna fi hada الzaman lanahuna fitna waqtiyadu de waa kala duwan yihin waxay odhan karta soo kii ibnu cumar inankiisii yidhi wallahi lanamnacanahuna aadka uu hadalka ugu adkeeyey horeynu u sheegnay sababtu hadalka ugu adkeeyey liannahu caarada qowla الnabiyi lafda walaa ytajuusu mucaaradatu qowli الnabiyi lafda wa in saxa almaqsuud ma banaana hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam qofku inuu caarido hadal uu ka horgeeyo lafdi ahaan oo nebigaa tusaale ahaan yihi salluu qabla almaqrib uu idhaahdo laa nusalli qabla almaqrib laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah wallahi lanamnacanahuna hada laa yajuus laakiin hadalkan oo kale balaag akrahu khuruujahuna fi hada zaman caaisha radia allahu canha lafteedu way tihi low calima الnabiyu عalayه الsalaatu wasalaam axdaث الnisaa bacdahu lamanacahun rasuulku hadduu ogaan lahaa dumarku waxay la soo dariyeen dabadi uu u diidi lahaa wa mima nahaa canhu waxyaabaha uu nahiyey wa mima shiyaadi waxaa ka mida naha uu nahiyey canhu xaggiisa الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam oo galada uu ku adkeeyey yani alqowla calى faacilihi qofka sameeya an yubaashira inuu baashiro alrajulu ninku alrajula ninka kale fii thawbin mara dhexdeeda thawbkaasi oo waaxidin keliya oo laysa aanu ahayn beynahumaa dhexdooda hayruhu midaan marada ahayni macnaa inuu jidhkoodu istaabto mara qura inta wadahuwadaan iyagoo wax kaloo ay xidhan yihiinna aanu jirin oo jidhkooda u kala dhexeeya oo rasuulku wuxuu uhi laa yufdi arajulu ila arajuli fii thawbin waaxid sida muslim saxiixiisa uu ku wariyey way arrinta noocaasi waa madinatu fitna waa meel fitna loo filaayo ta kale dee lamsul cawra baa ka dhalanaysa taabashada cawrada oo lamsul cawrati ka nadari ilayha taabashada cawraduna waxay la xukum tahay eegisteeda sida in la eegaa cawrada aanay u bannaanayn in la taabtaana ma bannaana walacana waa nacdalay aydan ku noqosha almutajaridiina kuwa isdhartira fii izaarin gunti qura xaale ay ku wada jiraan inay macaws qura ama go' qura wada guntadaan iyagoo qaawan oo wax kale aan gashanayn iyaduna taas ayuunbay la mid tahay oo dee ifdaaga rasuulku uu sheegay baa ka dhalanaya wanaha waa nahiyey can ilmukamaati buu nahiyey almukaamaca waa in maro qura ay wada huwadaan ay wada jiifsadaan waana ifdaagaasun xadiid ku soo arooray si gooni ugu soo arooray wuu jiraa wanahaa can ilmukaamacati oo an yatacara waa inay isqaawiyaan alrajulaani labada nin fii thoobi waaxidin maro qura iyagoo wada huwan ama ku wada jira wanahaa waa naha an yatacara rajulu ninku inuu isqaawiyo fii beytin guri isagoo ku dhex jira aw hayrihi ama meel aan guri ahayn dee macnaa wuxuu jeedaa iyadoo cid kaleba aanay arkahayn waana qowl ahlucilmiga qaarkood ay ku tegeen inay waajib tahay cawrada qofku inuu asturo xataa haddaanay cidiba aanay arkahayn cinda alxaaja inuu kashfin karo ama uu feydi karo waynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey idaa kaana axadunaa khaaliyan hadduu midkayo kelidii yahay ka waran qaala allahu axaqu an yustaxyaa minhu ilaahay baa u mudan in laga xishoodo xadiidka masalada ku cadse waa xadiis daciifa iyaakum atacari faina macakum an laa yufaariqukum ilaa cinda algaayit waxiina yufdi rajul ilaa ahlihi faاstaxyuuhum waakrimuuhum malaa'igta ka xishooda aan idinka tegahayn ilaa cinda alxaaja mooyaane salafkuna waa ku camal faleen arrintan ka abi bakr radi allahu canh qaarka oo kadalika cabdillahi bni cabaas xataa markay meedhanayaan maryaha iskamay saari jirin haddii ay maryaha iska saaraanna way is uruurin jireen iyagoo qaawan ilaahay subxaana watacaala inuu arko iyagoo ka xishoonaya istixyaaan min allah bay saa u sameeyeen xishood ilahay ka xishoonayaan waay nabigaa yidhi allahu xaqu an yustaxyaa minhu aw yandura ama inuu eego ilaa cawrati axadin wanaha waa nahay rasuulku an yandura inuu eego qofku ilaa cawrati axadin axad cawradii hayrihii axadkaasi oon isaga ahayn dee cawradii isagu waa eegi kara laa yanduru rajulu ilaa cawrati rajul buuri rasuulku alayh isalaatu wasalaam ninku ninka cawradiisa yaanu eegin buuhi nebigu caleyh afdal salaatu watasliim wala almar'atu ilaa cawrati almar'a gabadhuna cawrada gabadha yaanay eegin alxadiidu fii muslim wa an yuxaditha arajulu marka hayrihida waxaa laga saarayaa un dee zawjeynkii nabigu wuxu uhi ixfad cawrataka ilaa min zawjika aw maa malakat yamiinuka ama milkulyamiinkii dee addoontiisii labadaa lagama xifdinayo wa an yuxaditha arajulu wanaha waa nahy an yuxaditha inuu ku waramo alrajulu ninku bimaa shayga yakhluu uu la gooli noqday bihi isaga maca mraatihi xaaskiisa isaga oo la jooga wakadalika gabadha lafteeduna waa la mid xadiidka muslim wariyay ina min ashari الnaasi cinda allahi mansilata ywma alqiyaama alrajula yufdi ilى imraati watufdi ilayh uma yanshuru siraha xadiidka muslim baa wariyay lakin waa xadiid muntaqada weeyi oo aimadu ay tilmaameen inuu daciif yahay lakiin macnuhu waa sax oo qawaacid shariica oo cumuum alaadaab alislaamiya ayaa arrintaasi u markhaati ah inta kale arrintaasi waxay keenaysaa nufra beyna zawjeyn haddii maa jara beynahumaa wixii dhex maray midkood dada kale uga warramo ka kalena warku uu soo gaadho inay kala didaan iyo isaamin is-aaminitaan la-aan baa ka dhalanaya wa an yakdifa wanaha waa nahy an yakdifa inuu finiino alrajulu ninku bilxajari dhagax inuu kufani ku finiino cid wa yarmi uu ku tuuro bilmadari dhoobadii kuusnayd ee adkaatay fi lamsaar meelaha waxa weeyaan dadku ay degan yihiin oo finiinka rasuulku alayh الsalaatu wasalaam waa nahye naha can اlkhadf qaala inuu laa yaqtulu sayda walaa yanka caduwa wainama yafqhu اlcayna wayaksir الsina rawahu الbukhaari wa muslim min xadiid cabd llahi bni mugafal waana cabd llahi bni mugafal ninkii markuu xadiidka u sheegay sii waday waa kii ka hijrooday wallahi laa ukalimuka abada wallahi in aanan weligay kula hadlayn buuri nebigaa nahiyey baan kule markaasaad sii wadaa cillada rasuulku u diidayna waa iska muuqataa wuxuu rasuulku yidhi ugaadhna dili maayo finiinku cadowna xanuujin maayo oo nikaayo ku samayn maayo wuxuu inta badan qabtaa waa waxyeelo waa in il uu qof ka rido ama ilig uu ka jebiyo wanaha waa nahyay rasuulku can ilyamiini dhaartii dhaartii alkaadibati ee beenta ahayd oo alyamiin alkhamuus oo kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn baabuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam ku daray waxaanu sheegay inay naarta dhumbinayso qofka sameeya wa an yubaaca wanaha waa nahyay an yubaaca in la iibiyo atamru timirtii xataa yashuwa ilaa uu bislaanayo oo calaamadihii bisaylku ay ka muuqanayaan wazahwe wacalaamatu zahwi bisaylkiisa waa calaamad u ahina isfiraaruhu huruud inuu noqdo weeye waxmiraaruhu isfiraaruhu hurdinimadiisa waxmiraaru iyo casaantiisa oo nabigu calayhi isalaatu wasalaam nahaa an tubaaca thamaratu naqli xataa tashu xataa taxmar kuwa kalena waa la mid midho oo dhan lama iibin karo ilaa ay bislaanayaan oo hadday midho yihiinna calaamaddii bisaylku waa inay ka muuqato inay casaato ama huruud noqoto ama ay jilicdo almuhim calaamatu nudji waa inay ka muuqato haddii uu yahay zarcana laabudda an yashtada xabuhu wa yasiira saalixa lilakl waa inuu firigiisu adkaado mid la cuni karo oo la quudan karo uu noqdo inta ka horreysa lama iibin karo leannahu mucaradun lilaafaat samaawiya wuxuu u bandhigan yahay aafaadka iyo dhibaatooyinka xagga samada ka yimaada marka muxuu se rasuulku yihi bima yaakhud maala akhiih hadday jaayixa asiibto muxuu ku qaadanayaa xoolaha walaalkii hal mar baa la iibin karaa iyagoon bislaan waa bishardi alqaطc oo haddii zaraca lagu iibiyo taabica yihiin oo yahbutu tabcan maa laa yahbutu istiqlaalan isla markaana la shardiyo qacin in la goosanayo waxaa kaloo dee shardi waa xaaladdaa lafteeda inay qofka nafci u leeyihiin ila haddii kale waxay noqonaysaa inuu maalkiisii khasaariyee waxaan waxba u taraha inuu geliye wa can beyci lkalbi wanaha waa nahy rasuulku can beyci lkalbi ayga iibintiisa wanaha can thamani lkalb nabigu calayhi isalaatu wasalaam ayga hadduu doono kalbu saydin ha noqdo riwaayadda nasaa-i waxaaba ku cad aygii lagu ugaa mucallamkaa lagu ugaadhsanayay bal waaba ka loo jeedaba kaasi ayga waxtarka leh ee iqtinaagiisa loo gelo waayo ka kale cidina ma iibsato dadka cuqaladii ma iibsadaan walqirdi iyo daayeerka iibintiisa iyo walkhinziiri doofaarka iibintiisa doofaarka isaga lama iibin karo waa shay xaaraan ah in allah idaa xarama shay-an xarama hamanahu sidaa rasuulku yihi ilaahay shay hadduu xaaraantimeeyo haddii la iibiyo lacagta qofka kasoo gashuu ku badashayna waa xaaraan abu daawuud baa wariyey daayeerka ma jiro wax daliilo oo si gaara ugu soo arooray iibintiisa fuqahaduna waa isku khilaafaan sida saxdiina waxay tahay haddii uu nafci leeya waa la iibin karaa dee daayeerku waa la tababari karaa isagaaba laga yaaba inuu ka wanaagsanaado aygaba mar haddii daliil diidaya iibintiisa aanu jirin haddii manfaco uu leeyahay oo xalaala loo iibsanayo waa la iibin karaa markaas wa lacibi nardi wanaha can lacibi nard nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday in lagu ciyaaro annard waxaynu u naqaano laadhuuda weeye annard anardashiirna waa la idhahdaa oo rasuulku wuxu uhi man laciba binardashiir fakaanamaa sabaqa yadahu fii laxmi khinziirin wa damihi rawahu muslim qofka laadhuu ciyaaraa waxa uu ka dhigan yahay inuu gacantiisa ku dhamooqay ama uu dhexgeliyey hilib iyo dhiig doofaar wahada laa yajuus waayo hilibka iyo dhiigga doofaarku waa najaas washatranj ashatranj isaguna waa nooc ka mida waxyaabaha si lagu ciyaaro oo wax askar oo kale ah oo dagaal la gelinayo oo caagag ama looxaan ka samaysan isagana jumhuur lculamaa waxay sheegeen inuu xaaraan yahay saxaabaduna inay ciyaareen na kama sugnaan abu hureyra oo kale ayaa loo nisbeeyaa laakiin kama ansixin oo haddii anardashiir la xaaraantimeeyey ashatranjna waa la macnown wuxuu kaga duwaya ma jirto haddii markaa lacag lagu kala helayana xaaraannimadiisu waa sii daraanaysa markaa dee khamaar buu noqonaya khamaarkuna waa xaaraan waan yakluwa rajulu wanaha waanah an yakluwa in la gooni noqdo arajulu ninku bimra'atin gabadh gabadhaasoo gayri daati maxramin maxram aan u saaxiib ahayn isaga iyo iyada ka dhexeeya laa yakhluwana rajulu bimra'atin ila maca dii maxram buuri rasuulku alayhi isalaatu wasalaam ama maxram aanu la joogin gabadh aanu maxram la joogin haddii markaa maxramkeedu uu la joogo khalwo noqon mayso haddii aanay kelideed ahaydna khalwo maaha ama aanu isagu kelidii ahayn laakiin xaaraan bay noqon kartaa ee la soco iyadoon khalwoba aan ahayn ida kaanat hunaaka riiba walow kaana maca almar'ati alwaaxida kahiir min alrijaal aw maca alrajuli alwaaxid kahiir min annisa hadday riiba jirto ama fitno looga baqayo amaba se madinatu fasaad meeshaasi ay tahy meel fasaad loo filayo waa xaaraan oo wixii dee khalwada loo xaaraantimeeyeybaa tiradu ilay macno gooniyo samayn mayse wixii khalwada loo xaaraantimeeyey marka aanay khalwa jirin lafteeda haddii laga baqayo marka dadka aan maxaarimta isu ahayn ay kulmaan bal xataa kuwa maxramka isu ah xaaraan baa kulanka noocaasi uu noqonaya wa an yaquula rajulu ay wanaha waa nahya an yaquula rajulu ninku inuu yidhaahdo laa nazaalu ka suulimayna bikhayrin khayr inaanu ku sugnaano maa baqiita lana intaad noo baaqi tahay bimacnaa aada nala joogto taana waxay u daliishadaan cumar ibnu khadaab radia allahu canhu inuu ninku yihi laa yazaalu naasu bikhayrin maa cishta dadku khayr kama suulaya intaad nooshay faqadib waqaal inii la axsibuka ciraaqiyan whal tadri maa yakliqu ibnu umika calayhi baabahu baabahu waayo arrinta noocaasa in sha allah dersiga berri baynu qodobkaa ka bilaabi doona wallahu aclam sal allah calaa nabiyina mxamed